waxaa dib u dayactir lagu bilaabay garoonka diyaaradaha magaalada qarbi dahar ee dowladdeegaanka soomaalida itoobiya dib u dayactirkan lagu bilaabay garoonka diyaaradaha ayaana sababay in hakad la geliyo diyaaradihii ka dhuufi jiray kana soo degi jiray garoonka kadib markii qaybo ka mid ah garoonka uu soo gaaray burbur xoogan shaafi maxamed cabdi guddoomiyaha gobolka qorraxi ee dowladdeegaanka soomaalida itoobiya ayaa ka warbixiyey halka uu marayo dhismaha garoonka
ujeedada aan usoo booqanay waxa weeye waxaa jirtay in lagu sameynayo dayactiro iyo meelihi ay ay biyuhu ay kasoo galeen dadaal badan baa laga geystay xafiiska madaxweynaha wasiirada gobolka kasoo baxa xildhibaanada laga doortay gobolkan waxay dadaal badan ugu jireen maaragtay inuu garoonkan dib u shaqadiisii u bilaabi lahaa bulshaduna adeeg ay fiican uga heli lahayd maadaama uu aad iyo aad loogu baahan yahay inay maaragtay ku safraan taasaa marka waxaa laga sameynayey howlgalla ka socday dhinacan siligan hadda aan saaka aan soo marray o dhan oo la sameynayo horey ba u dooni ahayd marka dib baa yaa loo sameynayaa waxyar baa ka dhiman intaasna siday noo sheegeen howlwadanada shaqada wada managerka iyo yarka ciidanka xukuma in isla galabta ama berrito uu dib laba kasoo bixi doono oo sawirkii iyo maarata silig iman doono oo taalo dhamaystiri doono xaggan ay biyuhu ay kasoo galeen oo ciiddii ay soo goosteen taasna in mataqaanaa ciid badan la dhigo si ay biyahaas ay ay maaragtay lagu sameeyo daafarteed dhinaca kale ay u maraan waxaa kaloona iyadana maaragtay aan aan ka wada shaqaynayni waayahan waxaa baratay garoonka oo caqabadaha ka mid ahaa niman dhallinyarada oo tuuga oo damadgaarya ku shaqaysta kuwaas oo siligii iyo fensigii mataqaanaa intay gurtaan birahaas oo qaali ahay oo kor laga keenay la baxayay maadaama ciidanka hadda meesha ilaalinayo uu yaraa oo ciidanka inta badan uu ciidanka badnaan usa joogin taasay ka faa'iidaysteen dadaal badan oo ka wada shaqaynay tuugadii gacantaan ku dhignay way xidhan yihiin hadda wax dhiba kama jirto sidoo kalete xoolaa soo geli jiray iyadana xoolahaasna caqabad kale ahayd waxaan shirar u qabanay dadkii meelaha deganaa ee xoolaha lahaa o dhan inaan ay xoolaha ay ka raraan inay suurtagal ahayn inuu garoonka diyaaradda uu geel iyo lo ay daaqaan inta badan iyaguna hadda way way way ka rarteen siligina waa la dhamaystiray si kastaba garoonka diyaaradaha magaalada qarbi dahar ayaa ka mid ah ilaha dhaqaale ee ugu muhiimsan gobolka qorraxi ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya